madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanoo sheegeedinyo weliba isu ku hadlay waryaabo uusan maamuljiy horumarka badan uusan suu biiwaay waa in isu ku sheegay intii ete walin isu sheegay intii etena shaqeelaantiya ku jarta jaaliyadda kujinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa in madaxweynaha isu baaq andiray jaaliyadda kujinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isu ananka baaqi intii oo la shaqeeya maamuljo
miroolka shoob darsamo ama sida bulshada dhihi jirtay dhiil mushkiladi allahayta kuley wala gorodeen runta manaata marka taliyaan milana soomaalida hay lamid ahaaday soomaali wala qabsata waa la qabsaday oo hay barada isku daray marka hore arrimo kale ta maamulka maamulo kale wala dhiibaa maamulka walama dhiiba taas ani ani haygoda maas laakiin waliba loo kiyaaba maamulka cusubi dastuurka dhisin wala goroday xaaladdiisna waa logay deked ma le dad badan hata maamulo dhisan anin waliba aaminsanaha maamulo noo horeeya somaliland puntland dan kasta somalilan walaalahan iyo leeyin dawlad gooni ah laakiin puntland iyo jubbaland noo horeeya galmudug una ku horeeya maylan leeraabo hirshabeelle noo dambeysiyaan run waayo galmudug noo dambeya saas ate waliba aaminsanaha jaaliyadoogaasoy iyo ummadeeda maamuladaas ilaa ku surmaaya dadkii ogalantay oo kahaya on walnin fiirsado hay ciladoogan hana waa la arago hay laakiin maylowlka toosan alaan sheega wiyan un arago hay maylayneero hay cilada maylana hore inta ku godanin inta ku godanin inta ku godanin hadalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya babawsaakeeday xilli maamulka shariif xasan sheekhaan isu hogaamiye oo la kishaagay intiisu walanku qaban dhibaatooyinkay ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya taasina xildhibaanada qaar iyo abaabulahayaan mooshin ku dhange madaxweyne shariif xasan oo sheegeedan